saaxiibayaal ha ka dhawaada warkahmeynimo ee raadiyaha warsan qodobada unasan haynoona weliba aan ka weyna maamulka deegaanka goobgudub guure ayaa weliba iyo beenayeen in ciidanka dowladda federaalka iyo ha ku baxeen deegaankaasi ganacsatada magaalada baydhaban weliba iyo cabasho ku muujiyayeen hay-ado iyo injiyoiyada kushagaya maamul goboleedkan koonfur galbeed wasaaradda maaliyadda koonfur galbeedna weliba iyo ku hadalay waa gobodka eedan muddadii sanadka haysee iyo shagayasi xildhibaanada koonfur galbeed oo markaas lahanfulahay iyo weliba markaas lakufaday ee baasa diiwaangelin eh maamulka degmada beledweyne ee gobolka hiiraan weliba baaq iyo indiran dadka ku howlan xaalufinta deegaanka akhbaaraadka banaanka ee dhugunsadayaal unasiin haynono weliba ku mid ah xildhibaan amuuyo cudurka coronaviruska iyo weliba heliis taariikhiya oo markaas deek iyo dhamay maraykanka iyo kooxda taalibaan
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
labaatan sagaalka bilo lamaad sanadka labada kun iyo labaatan ku hameenimo dhugunsadayaal sabtee u ehedniyaha galaatintaas wali hayna qodobadii warkaana hameenimo aan ku weynayay diyaar garoobo isu afaahfaahsan kabilaabo maamulka deegaanka goobgudud buure ayaa weliba iyo beenayeena in ciidanka dowladda federaalk soomaaliya iyo ahaan koonfur galbeed iyo guud ahaanba iyo hasku ku baxeen deegaankaas goobguduuda faahfaahinta warkan cabdinaasir axmed mayow yanin dheereye
gudoomiyaha deegaanka goobgudud buure ee gobolka baay xasan cisaaq buuyow oo waraysi siyaa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo amabaasu ku warbiyey wararkiiyo bulshada eetan hadal haayaan oo hay in ciidamada dowladda iyo isku ku baxeen deegaanka goobgudud buureey isagoona sheegayn ciidamadaiyo gadoodeen balse la dareemay dhadhaqaaqka eedan iniyo gadoodeen gudoomiyaha ayaa sheegay in la xaliyey oo ciidamo dowladda iyo roogaan deegaanka
gudista koonfur galbeed oo dadkii ka farayo gobolkii bal gobolkan jarmaanta baysamixdan kii jarmaanta gudista gobolka baay yankusuun alxamdulilah waxaa soo dhibaatada deegaanka dhibaatada ka jiraan noqotay aye wabdigaas ama deeren
laha deeren maxaa laga hadli dowladda askarigayo hawgayo habuuga oo miseeraad hajeenko faahdiisa oo oo cuntadayda oo inshaalla garaamka lahaayan oo kale waxyaro dhaliila fikra taasna alxamdulilah xalaysaa dowladan gurmudda xalay cuntadeeda bare alxamdulilah walaasa dhibaatay maytaa dhaqaalihiiday la dareemoon hataa faarjina deegaanka ku bixitaan oo dadaagay naga taashay bidaqaadna lasooyga bidaqaadna oo dase dadkii madaxa lahayn salay sheegaba yaqooyan xalay cuntadeeda baryan isaaq buuyow gudoomiyaha deegaanka goobgudud buurey iyo beeni wararka sheegay in deegaankiiyo lagu wareegeen al-shabaab maya maya taas been way taas beemo taas been walaasa ku jiraan noqona bulshadeedii ganacsasadeedii baabatiidiidan shagayahaya miilasa shabaab oo una nimankaasa miilaha ku kooy doonaan un beeroon umale walaasana una sheego kornawdaxnataa ciidankaasa dowladnimo ero korne garbaqaandoo la hadlaa jiyaa intaasna alxamdulillah xalay baa dhaxatay dhinaca kale gudoomiyaha xasan buyow ya sheegay in ciidamada iyo wadaan howlgalo la kala dagaalamow al-shabaab howlgalkeenka dambey isu sheegayay inaysu ku dhihi deegaanka walaaqa oo goobgudud unjarta labaatan shan kilomitir saas oo kale sheegay ina xubno ku tirsan al-shabaab laka dili
warfadana yaa jira baraad maykadeyna walaboo kale digaala kadiid lamuqaqoolahasudi ciidanka oo samay alxamdulilah maysama dalan magun waqtida yoon maylaha dareegu doonan si yoon howlgalo badan afuri doona mayleray walaga dheere
kolka dambeyntii gudoomiyaha deegaanka goobgudud buurey ee gobolka baay iyo baaqandiray bulshada degan deegaankiisa oona sheegay inay hoosdejiyaan
bulshadaas kuwa dhibaata owna yani sabiskadidiyoaha amnigulashadlaban lankaas lanleoyinka ciidankiiyaashaana naqdiyo murahaya markaasna ka dhaawacmaayo markaasna dib malaaya oo bulshadii ayaana istaagaya dowladda ayaana istaagaya bulshada
gudoomiyaha maamulka deegaanka goobguduud yahay kaas oo ku hadalay warar sheegay in ciidanka dowladda iyo hasku kubixeen dega- deegaanka goobguduud ganacsatada magaalada baydhaban weliba iyo cabasho ku muujiyahayaana hay-ado iyo weliba n g o-yada ku dhashada ee koonfur galbeed maxamuud cali cabdulaahi gaabshe ayaa faahfaahinta warkanin haaye eed iyo eed dhibaatada kuwiina haytoba mayba ee raashinkaba hay-ada la wareego hayta hay-adina xamar makisheendadoo hayto baabuur baydhabo kooyay raashin sheenay ganacsigan kooyiyo beesa double exio hayta cunto waliba soo gubaynga magaalada baydhabo gaar ahaana dhanaga raashinka waliba khayladhaanha gubeyro hayte sidiisin hadheegdanba ganacsatadan kuwiinga magaalada baydhaba yo-ona sheegi intuu leese fara badan iyo kulukulamahyanga injiyowyadii dhisi jara isada jididka iyo weliba iskuullada walbarashada waano qaar ku mid e ganacsatadaasi tihilo waraysi gaare iyo siyaayaan warbaahinta warsan ee magaalada baydhaba iyo weliba iyo sharaxaad kubiyaayana meelayoon furinyin injiyowyada iyo weliba qaabkiyoon shageeyan dhib kuwiin una nahaay mayba awal dadka markii mobilka beesa lahan kushubaay lacagta ka sarfadaani raashinga ka gadadaani unan danganin ka jarti dadkii oo beesada laha siina dangaan ka jarti laakiin hadda mayba dhiyo haytay raashinga la biyey leere badanaa raashinkaas mayba la siiyey dadkii oo magaalada oo xooloo qabeen lankii una raashinka noo gadada lahay yaa raashinkaas la siyohay maahin badanaa masaakiin walmal siyohay horda haloaada wariyaalgaatin walaa dhibko una niinsheenay oo isinsiinkakoyna waa itaaha ina una ganacsatadii magaalada oo yaryarayte oo loorley tahayte ixayni amar makala kooyana ina tarey ono dhan dekadaana oy waaha ina tareyga sahay ina tareygii walilin suubsaday niman oo injiyowla iskool dhisaay jidib dhisaay qandaraas la haayeen iyo ina way ka qaadadeena qandaraas ina ganacsatada ka burburyan dukaamo waweyn an dhisadeen antana bumbashar hireerikaadii oo ka dhisadeen antana somofon ka ijaaradeen afartaas goobood oo la suubsaday maalintii soddonka bilo madi la deero ee wali la furay dukaamadii oo la fura wali baawur ahagaliya meeli laka degsaday anta ka horeyta labaatan isiyeedka maalmood kiila sokoremaykagadado dukaan oo furano ganacsi ulilihi ma ego dhinaga kale iyo hadaljo sii wadada iyo weliba iyo sheegana inti maamulka gobolka baa iyo weliba kan degmada baydhaba marar badan iyo onseedan saarantan walloonka qobada aabahaato iyo sheegeen intii weli walloonka qobana oo aqabadii weliya teeganta waano iyo mar kale baaqdarow maamulkii meelan saraya an sheegahayna culeyska una naxaaye maamul gobol iyo degmo dhammaantii oo macal arrintaan dadkii qosayta waylanah ganacsiga ha galeen dadka injiyowlada a dukaamo furudeen ay ku ijaarado suuga gudaha galeen saba unan shaqaysdaan an shaqaysa markuu mayba fadaane maamulka gobolka kan degmada maamul goboleedka koonfur galbeed kan ka sare ilaa kan ka hoose may fadaane arintun in walla ku qobado unama diidaane shacab masaakiin eh in walla siiya ma diidaane laakiin qaabka walliinsiyo haye in laka bedelo may fadaane lama dhibaatay qobne dhibaatada koowaad maybua raashinkii oo baabuur buu raashin ee wareejisado haya beledka mayba dheegasa geega bariiddang mayaal waa ka bariidkii hay-ada gadiisatiya leere raashin la-aananay dhiidi saliida la waaya leere ay qaadadi hay-ada qaadati mayba fadaane maamulka kan kusarey kan koose
warkii hameynama ayaa dhegeysadaataan dhegeystayaal warsan ya warkana kula darartaan ciidamada maamulka somalilan iyo puntland yaa madaafiic weliba iyo eliska dhaafsideena deegaanka tukraq oo markaas ku tirsan gobolka sool wararka ku kooyahay deegaankaas weliba iyo sheegahayn in lamada ciidan iyo geeka isdhaafsadeen madaafiic walina la sheegahaya in khasaare madaafiicaas iyo ku dhaladeen dadka deegaanka iyo waliba warbaahintii oon sheegeen inay dhegeeyeen madaafiic markaas ciidamadaas iyo isdhaafsadayeen ciidamadan puntland iyo somalilan ku shaldareer ayaa waliba iyo isku horfadhiyaana deegaanka tukuraq oo dhowr yeerna iyo ka dagaalameen wali warar oo markaas ka siyaada wararkan iyo barnaamijyadan hige ee idaacadda ayaa ku dhugsidi doontaa wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed soomaaliya ayaa waliba ayaa ku hadalay gobolka kenya ka ciidan muddadii sanadka haytay ayay shagayasi خالد عبد إبراهيم يفا بانت وركنين هاي
wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane axmed maxamed xuseen iyo ku warbiyey muddada halkasan uu suroogayo walyaabo in qosami wasaaradda maaliyadda isoo tilmaamay inayo diyaariyeen qorshe hooleed halsana iyo miisaaniyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya taasoo baarlamaanka in gudbidi wasaaradda baarlamaankana is ansixiyey waa kuwa wasiirka oo ku warbiyo bismillahi rahmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin magacada walilaray axmed maxamed xuseen wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya muddadii halkasanhay aynu roogni runaantii waxba badan aynu qabsoomay caqabado badan kalena jareen xafiiska markuuna kabeerin waliba diyaarinayay qorshe hooleed oo halsano e iyo miisaaniyadii ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya taasoona baarlamaankan gudbiyni baarlamaankana ansixiyeen muddadiinu roogni waliba ka shaqeeyaan in miisaaniyadaas una diirna si sugtay wasaaradda maaliyadda waliba litaa sistami oo yakshaqeeya soo jira sharciyo oo baarlamaanka ansixiyana jiran oo ku mideeyey sharciga maamulkii maaliyadda iyo sharciga cashuuraadka kumidayay oon ka muhimsanin oo meelaraayay fuliyaan siyaasadda madaxweynaha iyo meelaraayay weliba diyaarinay qorshe oo lanka hirgelin karo lanka bedeli karo sharciyadaas oo baarlamaanka ansixiyeen ani meelaraayay la hirgeliyo oo la helo macnaha law enforcement leh dhinaga kale wasiirka oo hadalsheegeediya sheegay in markii hore wasaarad walbeelaha ay tay aqoon goonan ah haabahaada ogeeg injarna wasaaradona linka dhasuubi aqoon wasaaradda maaliyadda dhartiye waa ko wasiirka oo ku hadalow weliba ka guulaysaday yani wasaarad ani weliba weliba lahaytay akaan goonan eega lahaytay laakiin geekaatana kilaada lahaye inta badan asiida dhexe ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya ee wasaaradda maaliyadda yaa weliba aan ku samayna wasaarad weliba akaan ku samaynay beedasaana meel lagaa isticmaaleen sharcigana saas olika qorana meel lagaa yani dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya ka meelaraaya wasaaradda maaliyadda dhasida dhexe laga ku bilaayo dowladda hoose laga ku bilaayo tuulo ilaa iyo degmo ilaa iyo iyo iyo heer state keliya ani wasaaradda maaliyadda dhaqaalaha meelaraaya kaada korto waxyaaba badan anan kusoo sugelay alxamdulilah hadda ka guuleysanay ani meelaraaya boqolkiiba sagaal iyo sagaal wasaaradaha oo dowlad goboleed ka jara aqaan oo sab akaana ku dhasmayo sameyn meelaraaya wasaaradda maaliyadda
inka dambeyntii mudane axmed maxamed xuseen ya sheegay inaya bilaabay in canshuur lagu qaado baabuurtan karaysan hay-ado ku shaqeeya sideeda gobol ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo kambaniyada ku howlgalow magaalada baydhabo wali kala bilaabna in canshuur ku qaadno baabuurta in karaysan iyadaha oo insheegaad ka shaqeeyo dowladgoboleed koonfur galbeed guud ahaan sideeda gobol ka shaqeeyo baabuurta in karaysan iyo meel raay gulo iyo digniba in kare laku qaadiya bilaabno alxamdulilah waan ka guulaysanay wali kala bilaabna inay canshuur laku qaado haddii yaraato kambaniyada weyn oo ka shaqeeyo koonfur galbeed shirkadaha waaweynsa oo xawaalada aan ku shaqeeyo ama bangiyada nagadan iyo kuwa isgaarsiinta oo horeey walana ku qaadan inayna canshuuraadana ku qaadna saas oo kale la bilaabna
weliba isbedel ku dareemahaye suuqa guday oo markaasi laka gadow misgida galeyda iyo digirti iyo weliba saas oo kale ah badarka markaasi ha ku gohow beero faafaahinta warkan waliba nin haya cabdulaahi jeri kambow
waa suuqu goday ee lakagadow dalagyada shalduun ee beero lakusheenow magaalada baydhabo welibana suuqan ka xoog sideeye ilaa lamakuun oo bilaan ee guddiga beeralayda baydhabo iyo haddaba suuqan dibhankanagadi kudib muddo meeluun inkumaqonaayan dalagyadiiyo gada jaran oo suuqa lakuwaaye suuqiyo hadda weliba laku dareemaha ee saxmada bilow ee welibana lasheenaha ee dalagyada noocyadiisa shalduun dalagyada lasheenaha iyo weliba kumada ee suuqa misgada galeyda iyo digirta oo lasheenahayan qaar kumada beeralayda magaalada baydhabo oo beerasho haankugohan siyo lacagankabeddeladan dalagyada haangohan
haddii aan kaaba waxogo magaalada baydhabo suuqeeda oo badarka lagu iibiyo suuqa guday dagaaladiisa aada u fiican yahay beryaha beerihii waa soo go-een badarka hadda badarka qeexeeda aada u fiican yahay alxamdulilah suuqa si fiican u fiican yahay waadan isaga wallahi hadda sanadahan dambe wadanka abaaru u batay haweenkii waa suuqii waatay waa ka yar baxeen hadda alxamdulilah haweenkii suuq waa kusoo wada noqdeen aniga boqolkiiba toddobaatan iyo shan suuq waa kusoo wada noqdeen al haweenka oo suuqa ka shaqeysa hadda tiradooda saddex kun ilaa iyo laba kun iyo shan boqol oo haween waaye alxamdulilah xaaladoodan aaday u fiican tahay kun meelahaas way wadayiin ilaa sideed boqol ilaa kun wadayiin kuwa hadda kusoo noqday tan welibaa fursadnimadaas balaantika ganacsidaas dalagyada nolol maalmeedka reersho ka raadiyayaan welibana hadagaadadahayna dalaga hakugahow beero baydhaba nuurto xuseen cali welib waa maama haysata shancayaale welibana suuqan ka ganacsadaasay muddo toddoba sane welibana iyo kumidata balaanta badarka gadow ee bilooyinkii laha dhaafi markii dalagyadii beeralayda iyo sheeno jaran la waaye suuqu ku fadhaatay toddoba bilood balse weliba ayaa hadiryatanka nagatay lama toddobaad ka hor abadaradaad digirtana galanqeyb haashood un way qabsadaan tumiiko tumi ilaa mana sii nagaan dadkay kor ku sheegaan tumi ikooga gadaan tumi ilaa mana una sii nagaan miiska sadekuma ku qabsadaana sadi ishaan una sii nagaan shaqadii maasha allah muddo oo aba aan toddob sano aka guda jaray muddo aragda aba sii buga macna ku roodi haddana hadda dukaan ka nagada wala nagaan ka nagada meel buwadarna ku dartiye maadaama markii hor macna aragda aba dan ida iyo nagdi haddana haddana danaha iyo nagdi maasha allah walaahi mulwiilo oo hada ziyaado leh oo macna aragda inanta kahaan ma bajaraan lacagta hada inta idil rooga faday بست معناها صوت عم الله ما والبيني سانس هذا جيب أوش الدرن ما مهتم تكهاني من جنة دكانة أو أرد دكانة للا يشقي هاي معها bulshada reer baydhabo iyo weliba iyo nolol ahaan ka tiirsanina beero welibana haddee magaalada baydhabo laku dareemahayo dhaqdhaqaaqa dhiniga badarka cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan raadiyo warsan suuqa goday ee magaalada baydhabo janaay
eedyada mahadsanyae cabdulaahi oo warbixintaasi nirdirasiyaayay maamulka degmada beledweynan weliba iyo baaqan direena dadka markaasa ka hoolon xaalufiyowka deegaanka bashiir cabdulaahi cusmaan iyo faahfaahinta warkan beledweynahan igu diri
gudoomiyaha degmada beledweyne cismaan duxuse udhuubow ayaa ka warbixiyey howlgallo ay ku joojinayaan xaalufinta dhirta iyo ka ganacsiga dhirta dhuxusha laga sameeyo taas oo ka socota deegaana hoos yimaada magaalada beledweyne gudoomiyaha degmada beledweyne ayaa sheegay in jarista dhirta ay keenayso nabaadguur ku yimaada dadka iyo deegaanka isagoona u baaqay dadka ku howlan inay joojiyaan jarista dhirta haddii dhir ay laheen meel bannaan ah badanaa roob ku midda ah marka dadka jiraayo geedaha muxuu ahaay ma fiicna inay geedaha iska dhaafaan oo haddii xataa ay maaragtay wax doon qoryo dooninayaan qoryaha caadigo iska jajabiyo oo dhulka yeela inay iska soo qaataan ayaan ma arag dadku boorinaynaa geedahaas waa ka degaynaa geedaha nool inaan la jaro oo nabaad guur ayaa ku dhacaa waddanka haddii laga laga laga jaro geedaha nool laga jaro waxbay leeyihiin geedaha kalomatigaay leeyihiin oo soo jiita roobka soo jiita ay leeyihiin meel barxadda oo iska bannaan roob badanaa ku midda ah marka waxaan leenahay nugu degaynaa dadka geedaha jaro ilaahay ka cabsada marka ugu horrayso ilaahay ka baqo wax walba guriga meel walbaba waa laga raadiyaya meeshii ilaahay maarataad ka doonateen ilaahay kugu siinayaa ilaahay u toobakeenoo geedaha iska dhaar rasaaqadana meel kale ka jirya insha allahu aan leeyahay geedaha waxaa ka hoos baxa cawsaa ka hoos baxa cawska markii dhirta la jaro waa waa dhama waa nabaad guura meel bannaan hadday noqoto cawska bixi maayo nabaad guura aa dalkii ku dhacaaya marka sidoo kale gudoomiyaha degmada beledweyne ayaa tilmaamay inaysan marnaba ogolaan doonin in la xaalufiyo dhirta deegaanada hoos yimaada magaalada beledweyne ani waxaan leeyahay yaan la jarin hadda waxaan aan arki jiray xilligii hore quul ayaa ka bixi jiray waddanka oo guryaha la saarto baalkii sii loo jaraayey abaarna ay imaanaysay abaartina ay usii maxaa usii jaraysay hadda quul la arki maayo quul haddaad magaa aad ka raadiso hawdka haddaad ka raadiso ka arki maysid marka sidaas oo kale inaan geedaha loo dabar jira lama rabee roobka xilliga roobka markuu da-a geedaha way isqabanayaan waxa waaye haddaad dhex gasho mugdi ayay noqonayaan haddaad dhex gasho ood istiraada wax yar ku naso dhulkina waa rees korna wuxuu ku yahay muxuu ahay wuxuu ku yahay waxaa saaran ilaahay wuxuu ugu talagalay oo calayntahay saaran marka loo ahay xoolahana waa maaragtay way u fiican tahay oo maaragtay meel oo geed laheen xoolaha ay ka daaqaan ma lahin rasaaqada ilaahay meel kale ugu raadsadaan way ka helayaan haddana haddii la jaraayo kolba un geed iska yeelo dhulka iska yeelaa la helaa haldhuxul ha laga dhigto waa uu noqonayaa laakiin geed qoyan oo la jeri waxa laga faa'iidaa male khasaare ma uga faa'iidahan la jaaraynaa aniga insha allahu dadka jaraayana waxaan isle waa ugu degaynaa iska dhaafo waa iska dhaafo waan idiin sheegaynaa waa idinka dignay nin maaragtay maalinkan aniga aan dhashay ilaa yowmal haada haddadaa jaraayay weli siday u jiri wayaan marka waxay ka faa'iideen male nin oo maaragtay geed jaray oo taajir waa weli lama sheegin lama haayo marka waxaan leenahay iska dhaafo iska dhaaf anuu ku hadlahay gudoomiyaha degmada balweyne
meelo warkaas dhugunsadayaal sayinku kooyahay waybu ah idaacad warsan baydhabo akhbaaraadka banaanka kuriyadu maysagaalsina oo oo dagaalhay wakiile markaas kushal dareera maraykanka iyo weliba kooxda taalibaan ayaa weliba la kuwaday inay saacadahan iyo eedan iyo shal saxiixdan magaalada dooxan iyo iska seedan saxiix markaaska eedanha batrooliyuu dhamara xogayaha muro banaanka maraykanka mike bombeo ayaa weliba usi diray magaalada dooxa isona markaas ku mid ah xubno markaas goobrogu kunada doonaan munaasabada saxiixa heliiskan markaas dhankatirgali ini isa fula waana usa nagada wadahadalo markaas dhamara kooxda taalibaan iyo dowladda afghanistan oo markaas laka dhamaayahay dagaalkii dalkaas ku jari heliiskan iyo weliba saas oo kale yaraayi doona tirada tumisada kun waa tirada tumisada kun oo askari oo maraykanka iyo ku rogaan afghanistan tiradaas oo markaas waa ku dhikanta siyakun iyo libowal oo askari madaxweynaha maraykanka donald trump iyo weliba uusa ka baaqay taalibaanna uusa ka baaqayo xukuumadda afghanistan iyo fursadan ku faa'iidaysadaan waxaana isla markaas iyo hoogiyan heliiskan dhamara doona dhugunsi diyaar warkii hamiinime ee warsan kula dirarteen surunkayaninka dhonyi warka waribasina dirasiyayaanoo jeceelow eh asxaabtii warkoo laga ibgaatiyaan mahadnageentii una warkan warkii hireedanku kulmi doona asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu